axmar waa ku salaamayaa afar iyo tobankiiyo boqolka tan ka bacdi waxaan kuu farayaa faraan cabdiweli madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxaan leeyahay waktigu yuu idinkaga dhumin meesha dad baa idin doortay mas-uuliyaddeeda qaadeen ilaahayna waa idinkula xisaabtamayaa inbaa wax bi'iyey waa dadka jooga koonfur waa dadkii dilay wax kasta oo nidaam ah nidaamkii gobollada loo jideeyey oo golihii saxidda oo baarlamaanka oo gobollada saddex saddex loo siiyey iyagaa diiday wixii lagu dhaacmay kun iyo laba boqo kun iyo sagaal boqol labiyo tobankii oo ahaa inaan mar labaad lagu dhaqmin waxna lagu dooran bay hadda waxay leeyihiin tii ha lagu noqdo annagaa wax bi'inay marka waxa iyagu ay bi'iyeen hala bi'inina hana kala qaybgeline ka soo ka aan idin leeho dalkiini iyo dadkiini dib ugu noqda haddii keliskay socodsiinayo oo uu socodsiinayo iyo haddii igad socodsiinaysa iyo hadday iyo wa waxa ay ku heshiiyeen socodsiinayaan idinku ka madax banaanaada ninka wuxuu yidhi baa layi lax inta laga xaday tuuggii wixii laxdi waa ka dhaaranaya warba tuuggaasaan lax ka dhaarsanayaa buu yidhi warba ninka dastuurkii jebiyey oo one man one word in gaarsiiyo dalka lagu doortay oo diiday oo baarlamaankii gobollada dhexe gobollada laga dooran lahaa diiday baa hadda wax la dhiilgaranaysaan oo wuxuu bi'iyey baad ku ayidaysaan mase idinkaa wax khaldan ku socdo wixii waxaan ahayn baa meesha la tagteen waxaana wax lagu heshiiyo dastuur jebin bay ahayd iyagaa jebiyey marka idinku ha la jebinine ka soo ka aan idin leenahay wax ilaahay iusan idinku jarabina ha isku jarabina dad la doortay oo madaxweyneyaala oo daliya dad xukumaad tihiin dad dad hofis loo haysta ma aydin haddii laydin haystana noo sheego laydin leeya ma bixi kadhaan ma garata waa gartay marka haddii dabcan iyagii dowladda federaalkeed iyadu ay dastuurka jebisay ama ay ku guuldaraysatay in ay da nidaam dalka ay ka hirgelisay nidaam doorasho in bal meeshii xaaladda iyo marsiirka dalka uu noqon lahaa laga wada hadlo wax layska weydiiyo soo ma aha waxa weeye wixii lagu heshiiyey baa nimankaanu ku taagan yihiin waxay leeyihiin wixii lagu heshiiyey hala socodsiiyo marka wax iska samhalala ah anaa wax bi'iyey halay raaco ama haddaan wax keenayaa wax lagu hadlo maaha marka wax loo gudbi karoo kale ma jiraan qofkii aan degmo doonayn oo degmo lahaynna dee inuu doorasho doono maaha mab qof meel cidlaa degan baa jiro gobollo dalku waa qaybsan yahay degmo degm buu uqaybsan yahay gobol gobol buu uqaybsan yahay qof walbana gobol ama degn buu kasoo jeedaaye qof cirka meel ka degani ma jiro marka nin waliba ninkuu la deganaabu wax laleeyahay maxay tahay waxa dhexoo lagu warwareegayo laleeyahay four point five galmudug iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna ku doodaya four point five-ka marka taas ka waran waxay ugu doodayaan dulmigii bay kala qaybgelayaan marka idinku ma kala qaybgelaysaan marka waa meeshaan ku mahmaayay nin baa tuug lax ka xado wixii ma tuuggaasaan lax ka dhaarsanayaa ma ninkii dembiga galay baad u kaalmaynaysaan hadduu shariifu dembi galay oo shariifu markii hore isagaa guddoomiyaha oo arrintaa baarlamaanka guddoomiyaha isagaa sharci dejinaha haddoo maanta uu madaxweyne yahana dadkii iyo dalkii uu xukumay waxa aan munaasib ahayn inuu dad ugu daneeyo ama isaga ku danaysto xaquma laha wuxuu xaqu leeyahay dadkii doortay dantooda inuu ka shaqeeyo hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa dad baa dembi galay dadkii dembiga galay oo dastuurkii jabiyey oo wixii lagu heshiiye diiyey oo hadda dhahaya wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn ha lagu dhaqmo wixii laga tegay ha lagu noqdo ma garata markhaati ha ka noqonina waxaasi dadkii iyo dalkii aada xukunteen baa idiin baahane ka soo kacaan idin leenahay waxaas markii ay halkaa marayana inaad la garnaqsataan annagu waxaanuba u qaadanaynaa inay bahdil idinku tahay annaga iyo idinkaba hadduu allayin allayaa ka soo baxa meesha haddaydaan wax lagu heshiiyey laydinku diiday ka soo kaca haddaa dad islaama oo mas-uuliyiina oo dad xukumatiin